cali cabdulaahi xuseen guudlaawe madaxweynaha maamulka hirshabeelle ayaa ka mahad celiyey dadaaladii lagu kala dhex galay beelo walaalo ah oo ay xurguf ku dhex martay deegaano ka tirsan degmada matabaan ee gobolka hiiraan madaxweynaha ayaa si gaara uga mahad celiyey maamulka galmudug iyo odayaasha dhaqanka labada dhinac ee ay diriirtu ku dhex martay deegaanada degmadaasi hoostaga isaga oo ku baaqay in wax walba wadaxaajood lagu dhammeeyo
matabaan dadka walaalaha ee wada dego gobolka hiiraan dhibkii ka dhacay degmadaas ee naf iyo maalba culayska ku haysay cid kastaee gacan ka geysatay waxaan leenahay ilahay idinka abaalmariyo gaar ahaan odayaasha deegaanka ee nala qaatay in dadka walaalaha wax anfacay taa nabadgelyo in dadkaas la xiray oo sida qaladkaa lagu xiray iyo kuwo kaloo iyagana ka hor qalad lagu xiray wixii haddii qalad qalad lagu saxana dhibaatada way sii soconaysaa intaba qaabkay wax u dhaceen waa ka xunnahay odayaashana dadaalkay ka geysteen iyo gacantay ka geysteen oy habeen maalin u taagnaayeen waxaa leeyahay ilahay idinka abaal mariyo waxaan rabaa iyadana inaan u mahad celiyo dowlad goboleedka galmudug oo madaxweyne ugu horeeya golaha wasiirada iyo dhammaan dowlad goboleedkaas gacantay ka geysteen si arrintaan ay ku dhammaan laheed oo si nabadgelyo ay ugu dhammaan laheed iyagana waxaan leeyahay waad ku mahadsantihiin madaxweyne gacantaad ka geysatay adiga golaha wasiirada iyo taladaba waa idinkaga mahad celinaynaa akhyaartaan habeen iyo maalin u taagneed dhacdadaana waxaan leeyahay ilaahay maaragtay dembidhaaf ha idinku siiyo ajir badan alla idinka siiyo waana ixtiraamteen sidaan idinla hadalnay waxaad uga jawaabteen si qiimi badan oo tolnimo ku jirto oo dadnimo ku jirto ahalnimo ay ku jirto mas-uuliyadaad isi saarteen arrintaad ka shaqayseenna waa aslax baynanaasi ilaahay ajir badan ha idinka siiyo waan ka mahad celinaynaa arrintaan inay soo afjaranto ee gaadiidkii iyo dadkii intaba la heestay ay maanta xor yihiin aad noo keenteen oo nagu wareejiseen waad ku mahadsantihiin waxaan rabaa lama jideeyo maaragtay wax dhibaato keenaaye guud ahaan in lala hadlo bulshada oon qof damba la qabsan oon gaadiid damba la qabsan deegaankaas nabadgelyo lagu maro cali guudlaawe ayaa odayaasha labada dhinac ee diriiray ugu baaqay in ay wada hadlaan islamarkaana khilaafkooda wadaxaajood ku dhammeeyaan waxaana uu carabka ku dhuftay in dhowaan uu gogol nabadeed maamulkiisa u dhigi doono duubabka dhaqanka labada dhinac diyaar waxaanuna haddaan nahay dowlad goboleedka hirshabeelle inaan gogasheedii dhigno in nabadgelyo lagu noolaadaan rabnaa in walaalku iyagoo isjecel ay isla jiraanaan rabnaa horumarna wuxuu ka dambeeyaa nabadgelyo haddii dadka deegaanka col yihiinna nabadgelyo lagama shaqay karo waxaan rabnaa arrintaas inaad saad haddaba dhacdadaan ugu duubateen inaad ugu duubateen oo gogol aan dhigno nabadeed dib u heshiisiin dhaba inaad deegaankaas ka dhigno dadku iyagoo walaala inay noolaadaan dadka waxa deeqo nabadgelyo walaaltinimo iyo wada jiraa deeqo meelna kana tigi maayaan dadka allah meel iskula beeray deegaankaasaa ka dhaxeeyo haddii dhib kasta laysu geysto waa lagu qasbanya in laysla jiro tana waxaan kusoo jeedinaynaa dadku walaal waayay meel kale tigi maayaan inaan nabadgelyadaas ka shaqayno waxaana ballan qaadaynaa inaan anagu dhabti dhigno labada dhinac eed isku dilaayay deegaankaas ee degmo matabaan dhibaatada soo noqnoqotay iyo intuu dhexayso meesha la yidhaahdo maxaas iyo beledweyne intuu dhexayso dhibkaas degmadaas degmooyinkaas ka taagan iyo guud ahaan hirshabeelleba inaan gogla dhignaan diyaar u nahay inaan dadka nabadgelyo ku noolaadaan wax kastee la kala tabaayana diyaar waxaan u nahay inaan kala qancinno waxay kala qabaanna sida haddaba loo kala qaaday aan u kala qaadno hadday dheef tahay iyo hadday dhiig tahayba aan si xaqa ugu kala qaadnan diyaar u nahay labada dhinacba lama kala dhammo dadka noloshooda isku xidhiid isdhexmarka iyo maaragtaya isugudubkaasaa dadku noloshooda ku xidhiid haddii la kala xirmo oo la kala go'o dadka noloshooda culeys badanaa soo wajahayo wadajirkaiyo walaaltinimadana iyo wanaagi dhexyiilna wax badanoo culeysaa soo kordhaayo waxaan idinka rabnaa deegaankaas in degmada intaad idinku ku aadantihiin in nabadgelyo lagu maro dhinac kalena iyadana sidaan maaragtay ula hadli doonaa maamulka hirshabeelle ayaa bilaabay dardargelinta dadaalada dib u heshiisiinta loogu sameynayo bulshada ku nool deegaanada maamulkani uu ku aftirsado kuwaas oo mararka qaar uusuu kala dhex galo khilaaf sababa gacanka hadal ay waxyeello ka soo gaarto carruurta haweenka iyo dadka da'da ah